guud ahaan on waxaa u yaalla qorshe ay waddanka ku soo gashay ee u horeysa horta dalka inay nabadiisa iyo amnigiisa ay sugto gacan ka geysato dhinaca labaadna dadkii dagaalada ku waxyeeloobay muxuu ahaa ama ha noqdo ciidan dagaalamay ama shacab waxgaaray nooc walba oo muxuu ahaa dadka dalkaa degaa ah sidii loo dibudejin loogu samayn lahaa ama qaxooti ha noqdo noloshoo dib loogu celin lahaa barnaamijka oo barnaamij oanlaf ay waddo oo ay heedaha caalamka iyo dowladaha dowlad degaanka iyo dowladda federaalkaba ay weli ay wax ka daba socoto dhinaca peace buildingka waa mid weeye tan labaad dhibaatooyinkii dhacay sidii looga xal ah loo daweyn lahaa dad baa islaayay dhibaataa dhacday marka waxaa la yidhahdaa dealing with the past afka ingiriiska ah arrintaana barnaamijkeedu waa barnaamij socdo oo ururku dhinac ka wado tan labaadna waxaa weye say isugu diyaarin lahayd maadaama ay onlf waag hor xabad siyaasadda ku waday hadda inay maadaama ay isu bedeshay xisbi sidii ay isugu diyaar lahayd doorashooyinka soo socda ay dalka maamulkiisa uga qayb qaadan lahayd ama ha wada hanaanato ama qayba ku guulaysato guud ahaanna waxaa weeyaan waxyaabo waxaa jiray dowladda etoobiya ee dadka soomaalida degaanka dega muddo boqol sano ka badan dagaal socday waxyaabihii khilaafaadka keenay root coseska ahaa oo heshiisku ka mid yahay yani heshiiskan galnay in la baaro oo xal laga gaaro wadahadalkaas usii socon lahaa laftiisa dowladda federaalka ahna wadahadalka loo xoojin lahaa loona bilaabi lahaa waayo waxyaabaha asaasi oo shacabka soomaali degaanka degan ka maqan baa jira ay ka mid tahay muxuu ahaa waxaa la yidhaha marginalization in la takooro in ay inta xaq ay lahayn in haysan ay katashigooda inuu magacyaal yahay usan dhammayn ismaamulkooda inay boqolkiiba boqol ayagoo an hadda ka hor dooran jirin oo gacantooda usan ku jirin marka ujeeddadu waxaa weeye siyaasaddii ay onlf u dhalatay oo ahayd shacabka soomaaliyeed degaanka dantiisa inay u advocate garayso raadiso ayay sii wadi doontaa hadduu ilah irahdo weliba si firfircoonoo nooc walba leh ururadii kale ama jabhadihii kale ee idinla midka ahaa ee horey uga dagaalamayay ama dowladda dhexe ka soo horjeeday oo sida oromada oo kaleeto gobolka oromada ama jabhadda oromada oo kaleeto waxaad moodaa inay si adag ama gurgurtan adag ay la gashay dowladda marka ma moodaa in wadahadalkii aada la gasheen dowladda dhexe ee ka onlf ahaan iyo dowladda ethoobiya ay wax ka qaldan yihiin ama dildilac u jiro runtii heshiiska dowladda etoobiya aan la galna heshiiska ugu xoog badan weeyey marka loo fiiriyo jabadiinala midka ahaa waxaan ku guulaysanay in etoobiya ogolaato inaan hadafkeennii ururkan uu jiray si nabadgelyo aan ku wadanno waxaan ku guulaysanay inay ogolaato in laga wada hadlo root coseska waxyaabihii dagaalkan boqolkii sano socday keenay waxaan ku guulaysanay in dowladda etoobiya ogolaa haddaan xabadda jisna inay dastuurkeeda xurmeynayso rule of log ay soo celinayso taasoo qiranaysa hadda ka hor inaan taa la yeeli jirin marka heshiisyada lala galay saddexda xisbi annago aan ka midka ahayn heshiiska ugu xoog badan lala gala kaasuu ahaa gorgortankuna mowqifkeenna sidii weeye waataan ku heshiinay in guddiya joint committees la sameeyo waan wadnaa barnaamijkaasuu ku dhici lahaa ujeeddadaan lahayn waxaa ka mid ahayd inaan si siyaasi ah xora inaan waddanka muxuu ahaa aan hawsheena u wadan karno waata haddaan ku guulaysanay shahaadadii xisbiga inaan helnay taasoo macnaheedu yahay xisbi qaran oo siyaasadda etoobiya lukula inaan nahay saad la socoto waxaa jira shirar waaweyn oo sababa ka dhaco lagu doodo negotiation ka socdo waxaan ka midnahay koo iyo tobanka urur ee lagu casumo arrimaha masiiriga etoobiya marka laga hadlayo taasoo macnaheedu ma aha xuquuqdii shacabkeena weli inaan helnay laakiin wadadeedii baan saarannahay marka si siyaasi ah si diblomaasi ah si silmi ahba inta xuquuqda shacabkayga waan wadnaa dhinaca kale shacabkayga muddo badan yani culays badan oo ku dhacay siyaasadeed iyo mid physicalaba maanta wuxuu ku guulaysa shacabka si xora maanta inay degaanadoodii ay ururka u taageerayaan siyaasaddu ay uga qaybgalayaan dooda ay ka qaybgalayaan marka waxaan qabnaa inuu yani progress badan aan sameyn marka la fiiriyo muddada sanadka aan joogno isbedello kala duwan ayaa ka dhacay dalka oo dabcan isbedelladii idinka aada kusoo xarooteen ka mid ah dhowaan waxaa la shaaciyey xisbi cusub oo siyaasadeed xisbigii hore ayaa laga guuray sidee u aragtaan ka onlf ahaan xisbigan cusub ee e b b horta annagu maana soo xaroon annagii dowladda etoobiya heshiis baan yaan galnay dhulkeeni baana joognay qaybna way naga joogtay qaybna way timid marka ereygaas waa iska erey taasaan kaga gudbayaa xisbiga onlf wuxuu leeyahay barnaamij siyaasi ah wuxuu leeyahay muxuu ahaa ujeedu leeyahay ma ogolin in axsaab kale ay annaga go-aan naga gaadha wuxuu noqonaya sidoo kale de xisbiye kale waa la samayn karaa barnaamijyadooda ayaga u taalla laakiin annagu haddaan soomaali nahay waxaa weeyaan boqol sanaan dagaalamaynay isbahays ismaamulka maanta aan haysano waa minimumka aan etoobiya ku wada joogi karno wey waxa ugu yar waxyaabo kale ka waaweyn way noo ooli jireen oo ka mid ah inaan kaba tagnaba marka yani issuga ah in qowmiyaduhu ay ayagoo aayahooda ka tashadaan oo ismaamulaan waa siyaasadda saldhiga u ah siyaasadda ummadeenna wey marka xisbigaas hadduu siyaasaddaa la yimaado de horta waa tartamaynaa oo waxaa weye dadka waa loo tartamayaa lakin waxaan aaminsanna cid walba inaan kaga guulaysanayna ana mowqifkay noocad yahay federalismka national peoples federalismka ethoobia hadday ku socoto wax minimum acceptable to our people taas way anaga taas waxaa ugu yar ee shacabkeenu aqbali karo taasaan aaminsannahay marka shacab ahaan dareenkooda shacabkana waan waan dareemaynaa marka laakiin de xisbi kale hadduu barnaamij samaysto iyaga u taalla barnaamijkooda annagu waxba waxna khuseey ma aha
soomaalida gobolka iyo soomaalida kale ee ee banaanka waxay aad u hadlayaan ama waxaad moodaa inay hadalhayn jirto magaciina muxuu yahay qorshaha idinkaga aadan sii jiritaanka magaciina oona leh dalka hadda magac buu leeyahay annagaa bixina nineteen ninety two-gii markii baarlamaankan qabsanay soomaali state annagaa bixina degaan dowlad degaanka soomaalida baarlamaanka degaankaana magaca go-aamiya kaasuu go-aamiyey annagu magacawadana magaca halgan weeye menelekh markuu dhulkeenna sheeganayey wuxuu qoray ogadan province dhulkayga ka mid taha renal road oo ingiriiska u seexay heshiiskii kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo lixdii ogaran is part of ethoopia u aqoonsaday heshiiska magacaas ku qornaa aan aan aan dhama aan dhammaystiro o a u-da nineteen markii dowladda soomaaliya dhulka ka taagnaa seven sevenkii guddigii numeri madaxda u ahaa ee o a u-da magacooday ogadan is part of ethoopia yidhaahdeen magaca waa magaca halgan weeye magac raad taariikheed buu leeyahay dhulkaan ku difaacaynaa waxaan u raadinayna waxaa weeye in xaqaas u sallumin waayo markii bannaanka la aado laisu yimaado soomaali galbeed la yidhaha soomaalida bari baa lagu weydiinaya marka taas waa mid iyada halganka kama marba haddii laga guuray kii weynaa ee dowladda dhexe waxyaabo badanna la bedelay sida calankii oo kaleeto ee dowlad deegaanka ma kula tahay in la bedeli karo magaca onel qadiyaddii ma la xaliyey su-aasha saas wey the somali question weli waa taagan tahay marka lama xallin qadiyaddii qadiyaddii keentay magacan in la qaato weli lama xallin marka waa magac halgan weeye halgankaa lagu wadayaa laakiin dalka hadda dal magacba loo yaqaanaa oo aan lafaana samaysay taa wax ka boodina waa inaad ku talagashaa laftiinu oo aan laf magacan soo dowladdaanka soomaaliya ayaa samaysay shacabka soomaaliyeed markuu xoroobo ama markuu isagoo go-aankiisa saa iska leh baarlamaanka hadda markuu fariisto wuu bedeli karaa beri magaca laakiin oo aan laf magaceedu magac halgan weeye taariikh raad buu daba taagan yahay raadkaana lagama haray ilaa ujeedadii laga laha laga gaaro
etoobiya doorasha isku diyaarinaysaa dhowaan dadku sidee idii arkaan gobolka soomaalida ku nool maxaad ka filaysaan dadka soomaalida kow iyo tobanka gobol degan waxay u arkaan ururka keliya ee maali kara xaqooda ee ka saari kara takoorka ee ka saari kara dhulkooda difaaci kara ee xaqooda u hadli kara si geesnimo leh oo dhiigoodan horey ugu soo daadiyay haddana aaminsan soomaalinimo iyo in mustaqbal ummadaasay noqoto ummadaha geeska africa kuwa ugu qiimo badan ayay aaminsan yihiin waxaan aaminsannahay boqolkiiba haddana ninety eight aana ku guulaysan ninty ninety wax ka badan aan ku guulaysan maanta doorasha hore hadday dhacdo saasaan aaminsannahay n dowladda hadda xilka haysa ee ka shaqaysa deegaanka maxaa xiriira sidee u wada shaqaysaan waxaad wada shaqeyn oo idinka dhexaysa ma jiraan dowlad deegaanka soomaalidu waa dowlad deegaanka maamusho weeye annaguna dowladda heshiiska guudaan galnay ayay ka mid yihiin maamul bay hayaan maamulkay hayaan annagu waxaan hadda urur mucaaradan nahay officially laakiin mucaarad positive aan nahay mucaarad tuwash ku shideeya la dagaalamaya ceebahooda bannaanka soo dhigay ma nihin waxaan aaminsannahay si waxaan ula dhaqmaynaa oo constructive dhismo constructive criticisma marka ilaa iyo hadda waxaa weeyaan waxaa ballanoo ah in doorashada si xore loo galo amniga dalka la wada ilaaliyo wixii wanaag la wada qaban kara la qabto marka wax dhibaato ah oo dhex taalla ma jirto way dhici kartaa la kala fikrada duwanaan karo waxyaabo badanoon ka filaynay oo aan islahay intaa ka badan bay qaban karaan oo dareena wuu jiraa laakiin guud ahaan annaga hadda isheennu ma saarna soomaali gudaheeda isheennu waxay saaran tahay etoobiya wax badan baa nooga maqan si national muxuaa yani yani ujeeddo qaran loo abuuri lahaa soomaaliyeed etoobiya xaq aan kulen si looga dhacsan lahaa yani national agenda waxaa la yidhahda ama ama ajendo qaran yaan ku mashquulsannahay kuma mashquulsanin wax loo kale kuma mashquulsanin taasaa marka yani wax weyn oo hadda dowladda annaga hadda aan dhibaato dhex taalla ma jirto gudoomiye cabdiraxmaan waxaa laydinku eedeynayaa in ololihiina iyo dhaqdhaqaaqiina siyaasadeed uu ku kooban yahay gobollo oo gobollo badan oo kale oo deegaanka ka tirsan iidan gaarin oo dadkii iidan la hadlin maxaa ugu wacan midaas
annaga warkeena kow iyo tobanka gobol uu ka dhisan yahay ergadii shir weynaha kasoo qayb gashay gobolka daawo way ka yimaadeen liibaan bay ka yimaadeen afdheer bay ka yimaadeen faafan bay city bay ka yimaadeen dhammaan dalka dacaladiisa way ka yimaadeen ururkana xubnaha geli doona hadda golaha dhexe waa la dhamaystirayaa dhammaan soomaalida yaa gelaysa ka koobnaanaya duruufahanna haysta dagaal baan ka soo baxnay waan kala daadsanayn wakti yar baan joognaa imkaaniyaadka gaadiidka duruufaha yaa laga yaabaa meelo qaar inaa lagaa lakiin waa la wada gaaray wadanka int badankiisa waana hadda inta doorashooyada ka horna goob tuulo walba dalku taala waa la foytegi doontaa golihii dhexe goormaad dhammaystireysaan golihii kale fulinta iyaguna goormaad soo magacaabaysaan waxaan rajaynaynaa within the next two months hawshan way dhammaanaysaa.
marka sidee loo soo dhammaystirayaa ma doorasha eh, golaha ma codeyn bay gelayaan ma adiga sidee loo soo dhammaystirayaa wuxuu leeyahay urka imkaanism buu leeyahay golaha dhexe lagu dhiso number one waxaa weye tiradiisa shirweynaha go-aamiyey waxaa weeyaan gobollada dalka oo idil baa loo qaybinayaa yacni tiiman baa jira waxaa jira guddiyaa jira marka guddiyadaasaa soo dhammaystiraya kadibna golaha dhexe inta ka joogta hadda yaa yaa hadha u approve garaynaysa yani shaksi wax u goynay maaha waa ururka nidaamka ururka ku- yaa- yaa kusoo baxaya wadahadaladii iyo is-afgaradkii aada la gasheen dowladda dhexe haddii wax yar dib aan ugu noqono dhanka khayraadka oo kale een, maxaa waxyaabaha ka mid a aada ku heshiiseen maxaa ka mid ah gaar ahaana khayraadkan hadda dhanka shidaalka oo kaleeto qororxey iyo shabeelle maxaa waxyaabihii aad qodobadii aad isku afgarateen aad ku heshiiseen maxaa ka mid ah annaga ka aan lafacaan weli arag ishuga way noo taagan tahay dowladda dhexe annaga weli waxaan ku heshiina ma jiro waa ishu taagan ishuyadan ka wada hadlayna wey waa arrin muhiima saldhig u ah heshiiskeenna waxyaabaha ruutshooska khilaafka keena shidaalka ka mid ahaa waxaa weeyaan waxaan qabnaa boqol kunoo dadkeena shidaalka inay u dhinteen oo dagaalka cobala ka dhacay loo ciqaabay daraaddiis marka ishuga annaga wuu nagu culus yahay dowladda federaalka ana weli wada sidee rabtaan in loo xaliyo marka arrinta iyo waa inaan ka wada hadalna de negotiation waa inaan waa inaan gorgortano wey waa in shacabka laga qaybgeliyo wey dadkeena waa inay ogaadaan wey hataa haddii la exploit garanayo shidaalka sidiisa in la la isticmaalo waa loogu talagalay waa in qaabka meeshuu marayo dhulka uu baabi'inayo dhibaatadu keensanayo saamiga la leeyahay waxa kulli waa in laga negotiate gareeyo wey oo ay noqoto wax transparent ah waxaa guri dabadii lagu dhamayn kara maaha waa arrin ka weyn wey Een, eh, waxaa la leeyahay saraakiishii iyo mas-uuliyiintii oon ilef waxay ku dhex milmeen dowladda hadda jirta ee mustafa uu hogaamiyo maxaa ka leedihin arrintaas horta dowladda dowladeenna wey haddaan ku milanay haddii kaleba waa dowlad deegaanka soomaaliyeed wey, annaguna soomaaliyed waa dadkaan u dhimanayna wey Een, marka meesha milanka ay ka hadlayaan macnuhu muxuu noqonayaa ururkeenu sidiisii wuu dhisan yahay urur jira weeye Een, waxaan leenahay nidaamkeeni structurekeeni baan leenahay dowladdaas xisbi baa xukuma axmed shida iyo ama excellence axmed shida madax u ah Ee, madaxweyney leedahay mustafa madax u ah waxay leedahay maamul bay leedahay iyo dhismay leedahay kamid ma nihin annagu annagu waxaan nahay ururka dowladda kama tirsanin laakiin tacaamul oo naga dhexeeya guddiyo wada shaqeeya jira tacaamul oo naga dhexeeya waxyaabaha isku khilaafsanayna way jiraan marmar qaarkood isku turtuur uu dhici karaa laakiin dowladdaas waa dowlad kumeel gaara oo deegaanka xukunta annaguna xisbi siyaasi oo waddanka ka jiraana oo national ah marka waxaan isku dhex milanay ma- ma- ma- ma garanayno marka Taas wax ka wada.
een, eh, dhowaan siyaasi ka tirsan eh, qowmiyadda oromada maxamed jawaari la dhaho wuxuu fariin usoo diray siyaasiyiinta dowlad deegaanka een, eh, gobolka soomaalida etoobiya uu yidhi in arrimihiina idinka xalista marka sidee hadalkan ninkaas u jeediyey idinla tahay kolle annagu waan la yaabannahay waayo annagu dee arrimaheena cid kale aan ula tagnay ma jirto aan la fadaanna marka laga yaabo shaksiyaad inay u tagaan oo magacyo sheegteen laakiin guud ahaan annagu waxaan aaminsannahay arrimaha soomaalida soomaalida inay xalisato waa mabdi'i ama taa waa aaminsannahay
waxaa jirtay in ciidamadiinii markii heshiiskii aada gaarteen eh, gudaha dalka soo galay eh, aad keenteen dalka xaggay ku dambeeyeen ciidamadiinii
heshiis baa annaga dowladda etoobiya galnay ciidamada laga qaybgeliyo ciidamada amniga gobolka dowlad deegaanka heshiiska way ka baxday ciidankeeni waan xaraynay waan diyaarinay waan ku wareejinay wax yar oo aan lacag aan macno lahayn bay siiyeen way kala direen laakiin ciidankaas wuxuu ahaa xubno oo aan lafa ciidannimada yani oo aan lafa dad kuma yaqaanaan laakiin qof walba ciidan buu ahaa anigu ciidan baan ahaa markaan gudaha joogo qori baan qaadanayay marka waa xubnaheeni weeye gobolladay ka shaqeeyaan aagagoodii bay joogaan waa xubnihii ururka marka wayba noo soo fasaxeen ba awood badan laba kun oo kaadir baa nagu soo biidhay oo doorashada ka qaybgeli karto faa'iido badan sida hadda ay tahay way nooga faa'iido badan tahay xubnahayagii annaga jashafkayga waan iswadanaa waana xubno urur way kulligood dood baa socota ku saabsan doorashada etoobiya looga hadlayaa xisbiyadii iyo siyaasiyiintii gudaha aad ayaa loo hadlayaa oo nlefna kama dhex muuqata marka sidee wax u socdaan idinku sidee u- sidee u aragtaan in doorasho noocee ah doorasho qaabkee ah ayaad rabtaan in dalka ay ka dhacdo waxaa jira guddi hadda la yidhaha scenario building oo etoobiya ka kooban oo aan laf xubnaheeda way ka- way ka mid yihiin oo hay-adaha caalamiga ayaa ayaa ka mid ah si etoobiya mustaqbalkeeda looga wada hadlaya shirar waxaa jira si joogta aada sababa looga qabto xafiiskeena aada sababa laba xubnoo guddi fulinaa joogta mudane axmi muxuu ahaa een, xasan macalin iyo marwe khaali samahad oo labaduba xubno guddi fulin oo heer sare ah diblomaasiyiin oo luqadaha maxaariga oromada wax walba yaqaan marka doodaha si buuxdaan uga qayb galnaa laga yaaba inaan publicationka inaan inayna arkin laakiin kaalin buuxdaan kaga jirnaa dooda etoobiya ku saabsan arrimaha socda xisbiga e b b mas-uuliyiinta dowlad deegaanku dabcan way qayba ka yihiin oo way saxiixeen wayna taageersan yihiin dabcan sidaa muuqata idinka sidee u aragtaan e b b horta xisbiga e p r d f la ohan jiray iyo xisbiga hadda dalkeenna u taliya magac ahaan dee awalnaba alliance bay ahaayeen danahooday wataan marka anaguna xisbi waxaan nahay mucaarad kuwa banaanka jooga annaguna waan fiirsanaynaa haddee haddaan isku dar noqonana waa arkaynaa haddee waa laba xisbi baan kala nahay isku ujeeddo inaan noqona nin kale negotiation waan geli karnaa tomorrow laakiin hadda annaga namaan husaysaba annagu waxaan nahay xisbi madax bannaan oo nationala oo dad dadka soomaalida u taagan xisbi kalena kuma biirayna annagu alliance waan samayn karnaa qolyo kale laakiin annagu waxaa weyaan entityga jiritaanka identityga soomaliya baan u taaganna marka kuma milmayno cid kale annagu gabagabadii gudoomiyey maxaa kusoo gabagabaynaysaa fariintaada u dambaysan hay tahay annagu waxaan usoo gaba- kusoo gabagabaynayaa saddex arrimood ummadda soomaaliyeed dhan bay leedahay danteeda waxay ku gaari kartaa midnimo iyo wadajira gacmahan is qabsato marka ummadda soomaaliya deegaanka dowla deegaanka dowlad soomaalida degan waxaan ugu baaqaynaa midnimadeeda inaan xoojinno baraarugeena inaan kordhinno isbeddel baa etoobiya ka socda in aan u diyaargarowno isbeddelkaas inaan sida ugu faa'ida badan ka faa'idaysan karno oo beritaan haddana mar dambe aan fursadaha marba imaanaya aan marka dambe farta qaniinin midda kaleeto waxaan nahay ummad qadiyad leh xaq badan ka maqan yahay midnimo iyo dadaal iyo wadajir annagu haddaan xisbi nahay waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay dhulka soomaaliyeed baan difaacaynaa kheyraadka soomaaliyed baan difaacaynaa midnimadaan difaacaynaa waxaan difaacaynaa adeegooda inaan musuqmaasuq lagu samayn horumar iyo xorriyad iyo barwaaqan u horseedaynaa marka dee waa waa tartanka waan ka qaybgalaynaa waanu ku casumaynaa inay xisbigan u arkaan xisbiga dantooda u taagnaa dhiigoodaan u daadinay haddana siyaasaddana sidii baanu difaacaynaa waanu ku faraxsanahay meel aan gaari doono middan waa midda guud aan shacabka soomaaliya leenahay dowlad degaanka waxaan leenahay talada dalka in yar ma goyn karto waa inaan ka wada tashanno wey ka xisbi xisbiye ahaan ka shacab ahaan ka waxgarad ahaan waa inay talada dadka ay dhegaystaan wey waqtiga la guuraa la marayaa si fudud yaan meelaha qaar loogu dhicin taasna waan uga digaynaa guud ahaan shacabka soomaaliyed geeska africa waxaan leenahay degaanka waa dhul soomaaliyeed wey waa degaan ballaaran wey u dhigma soomaaliya oo idin dhulkooda waa degaan naga dhexeeya soomaaliya inteeda kale ganacsi xaj unaga dhexeeya dhalasho diin walaaltinimo marka kuwaad ayaga dhibaatooyinkoodan inaan gacan ka geysanaan doonaynaa dhexdhexaad baanu noqonaynaa waan ka qaybgalaynaa waxaan leenahay walaaltinimo iyo waxaa naga dhexaysa iyo dhiig iyo dan dhaqaale iyo mid siyaasadeedba marka gacmaha halays qabsado halayska warhayo waana u tegi doonaa dhammaan dowladaha ilaa laga bilaabo maxaa aha dowladda federaalka soomaaliya ilaa maamul goboleedyada haddii hadda waktigan aan hawlaheenna gudaha wax sanadka waxaan ku mashquulsanayn annaga haddaan saa dhib isugu dhis isugu dhisi lahayn saan dalka uga xasili lahayn marka waxaan abuuraynaa calaaqaadiyo walaaltinimo iyo wanaag abuuraya saasaan leenahay soomaalida kenya sidoo kale walaalahan weeye dee garab iyo kaalmoon uga baahannahay siay isugu xiran yihiin oo soomaali u yihiin wax wada dooranayana waa ku faraxsannahay ayagana midnimadooda walaaltimadooda ha adkeeyaan sidoo kale soomaalida jabuuti ku nool saasaan leenahay iyadana marka waxaa weeye dhammaan ummadda soomaalida meela joogtaba waxaan ugu baaqaynaa walaaltinimo iyo
aad baa umahadsan tahay guddoomiye kaasi daawadayaal wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamed maadey guddoomiyaha cusub ee o n l f oo v o a magaalada nairobi ugu warramayey